doctor cabdisamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasusay daweynta indhaha iyo qaniimadooda oo kaashanaya isbitaalka hilaal ee magaalada beledweyne ayaa bilaabay diiwaangelinta dad loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan qaliimo indhafiqis lacag la-aan ah oo bilaabanaya shan iyo labaatanka bishan indhafiqistan lacag la-aanta ah ayaa waxaa loogu talagalay dadka danta yar ee ku nool magaalada doctor maxamed cabdi dhoobey agaasimaha isbitaalka hilaal ee beledweyne ayaa redio baaluul ka waramay qaliimada lacag la-aanta ah ee ay bilaabayaan isagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan bishaan hadda aan ku guda jirno ee koowaad labaatan iyo shanteeda haddii ilaha qadaro waxaa isbitaalka kusoo wajahan doctor cabdisamed oo sameyn doono indhafiiqis qaliin indhafiiqis lacag la-aan ah dhakhtarka waa markii saddexaad uu imaan doono insha allah horena wuxuu ugu sameeyey qaliiman dhammaantoodna waa lagu guuleystay haddana insha allahu tacaala markii saddexaad ayuu soo laaban doonaa qaliimahaas oona sameyn doonaa haddii ilaahay qadaro waxaan u rajeynaa dhammaan bulshada inay ka faa'iidaystaan fursaddaas jaaniska ah ee isbitaalka ilaah lagu suuro geliyey oo qaliinkaas lacag la-aanta ah insha allah maalmo koobanna socon doonaa waxaan rajeynaa in aada looga faa'iidaysan doono aad ay umaadsantihi dhammaantiin qaliimada indhafiiqista lacag la-aanta ah ee laga sameeyo xarumaha caafimaadka ee beledweyne ayaa inta badan waxaa ka faa'iidaysto dad danyar ah oo aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha ay qaataan dhakhaatiirta qaliimadan fuliya